ayuub cutubka saddex iyo labaatanaad markaase ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi xataa maantadan guryankayga cabashadaw waa qadhaadhyahay oo gacanta isaaridhina waa ka sii daran tahay cabashadayda waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meeshaan isaga ka heli karo si aan kursigiisa ugu yimaado dacwadayda ayaan hortiisa ku diyaarin lahaa oo afkaygana hadallo dood ah baan ka buuxin lahaa waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado erayada uu iigu jawaabayo oo aan garto bal waxa uu iigu odhanayo ma wuxuu igula dariri lahaa xooggiisa badan maya laakiinse wuu i maqli lahaa kii qumanu halkaasuu isaga kula xaajoon kari lahaa oo anna saasaan xaakinkayga ooga samata bixi lahaa weligayba bal eega hore baan u socdaa laakiinse isagu halkaas ma joogo oo dib baan u socdaa laakiinse ma aan heli karo oo waxaan tagaa xagga bidix markuu shaqaynayo laakiinse uma aan jeedi karo oo wuxuu ku dhuuntaa xagga midig laakiinse kama arki karo laakiinse wuu yaqaan jidkaan maro oo markuu itijaabiyo waxaan u soo bixi doonaa sida dahab oo kale cagtaydu waxay ku adkaatay tallaabooyinkiisa jidhkiisii waan xejiyey oo dhanna ugama aan leexan dib ugama noqon amarkii bishmihiisa oo erayadii afkiisana waxaan u hayay wax ka qiimo badan cuntada aanan ka maarmin laakiinse wax qudha ayuu goostay bal yaa ka leexin kara oo wixii naftiisu doonaysaba wuu sameeyaa waayo wuxuu oofiyaa wixii layay amray oo waxyaalo badan oo saasoo kale ah ayuu maankiisa ku hayaa sidaas daraaddeed ayaan hortiisa uga naxaa oo markaan ka fikiraba waan ka baqaa isaga waayo ilaah ayaa qalbigayga itaal darreeyey oo ilaaha qaadirkaa ayaa iga nixiyey maxaa yeelay gudcurka hortiis layma baabbi'in oo gudcurkii qarada lahaana wejigayga kama uu daboolin